waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali wallaahi waxyaabaha dhibaatada weyn hadda ka jaagan oo dowladana ay xooga hadda saarayso waxa waxyaalaha is leedahay waxay keentay sharci xumo ama lacag la qaato oona shaqo la qaban iyo dhibaatada weyn dowladda ka haysata waxaa weeye miidiyaha oo breshur weyn hadda dowladda saaray inay arrintan wax ka qabato waa garta marka miidiyahoo kale dabcan jornaalada xoogaa bil markii la jooga waxaad moodaa arrintaas in wax laga qoro tii u dambeysay waxay ahayd in la yiri family daykerada labadii sano u dambeysay lacag laba bilyan oo doolara iyay dalbadeen ama qaateen oo ku baxday isbedelo badan bay dowladdu soo jeedisay isbedeladii waxaa ka mid ahaa matalan iswaabka oo kale inaan la ogoleyn isbedelo cusub miyaa jira hadda dowladdu sidii iswaabka wuxuu ahaa ka sanadkii hore oktoobar labiyi tobankeedii buu hirgalay muddana dowladdu waxay ka hadlaysa inay waxyaalo badan wax ka bedasho sidii kadib markuu dhacay electionkii waxyaala badan bay ku guulaysan waayeen maadaama nambarkoodii uu ficnaan waay marka go-aan waxay u gaara inay wax ka bedelaan sharciyada ee awooddu leyin wax ka bedelaan waxayna hadda isku dayeen in ay ayagoon u baahnayn inay aadaan baarlamaanka oo ay vood la qaado waxyaalo waxaa jira la dhaho administrative amendments oo u baahneen inay sanadka tagaan xaar hadday sanadka tagaan ma laha awood ay wax ku bedelaan waqtidan la joogo marka waxyaalo afar shay bay marka soo qabsa inay wax ka bedelaan u baahna inuu baarlamaanka tago afartaas shay ay noqotay inay foto gasho isniinta haddana soo dhaaftay tobankii octoobar bay hirgashay marka afartaas haddaan ku kala qaado waa afar isbedelo kan hore bedelka hore qeybta hore waxay ka kooban tahay afar qeybood afartaas qeybood waxay quseysaa inta badan waalidka dadka caruurta haya iyo qoloyinka serviska shirkadaha serviska ay kana baxsha afartaa waxaa ka mid ah tan ugu horeysa waxay ku leeyihiin waa inuu noqdaa waxyaalahan la kala qaadanaya ama waa inuu noqdaa wax waxay ku dalmaameen genuine liability genuine liability marka waa erey aada weyn oo ballaaran waxayse oola jeedaan waa inuu noqdaa wax sax ah qof shaqadii qabanaya iyo waalidkii oo lacagtii loogu talagalay inay baxshaan shaqadii loo qabtay inay baxshaan si sharciya haddii aysan waalidkii aysan bixinayn lacag caruurtoodii loogu hayay then sharcigu uma ogolaanayo in ay dowladda lacag ka qaado waxay dhahaan subsidiga jaalka benefitka ama jaalka rebateka dowladda marka waxay leedahay haddii arrintaasi aysan dhicin shirkadda iyo iyo iyo iyo waalidka then genuine liability ma ah dowladdana xaquma laha inay lacag ku bixiso waa qodobka koowaad qodobka labaad waxay ka hadlayaan waxay dhahaan predominantly transportation haddii caruurtaasi intii caruur guryahooda laga soo qaado oo loo geeyo iskuulka toos oon laga soo qaaday iskuulkii oo loogu cesho gurigii ay deganaayeen dowladdu waxay leedahay taasi ma aha sharciyada loogu talagalay jaalkee benefit waa wax uun transportation ah transportationna sharcigu ma dhahayo in lagu baxsho jaalkee benefit ma dhigayo waa in caruurtii wax la baraa lana haya iskuulka ka hor ama iskuul kadib markaas unbuu xaqu leeyahay marka hayntiiba waxaa loo bedeli jiray in la geeyo laga soo celiyo la geeyo laga soo cesho caruurtii marka dabcan dadka inta badan caruurtu way hayaan guryahay ku hayaan kadib iskuulkay geeyaan iskuulka kasoo qaadaan guriga qofka haya bay kusoo ceshaan dhowr saac kadibna waxay caruurtii ama waalidkood baa u imaanaya ama ama qofkii caruurta haya baa geenaya gurigii taas waa la ogol yahay waxaase loo geen tan kale oo transportation keliya ah tan saddexaad waxay quseysaa waxaa leeyahay haddii caruur gurigooda horta laguma hen karo guri ayaga caruurta degan yihiin ama uu waalidkood joogo caruurtaasi laguma hen karo waa in lagu hayaa guriga qofka caruurta hayo business ku furan oo loo yaqaano educatorka caruur laguma hayn karo gurigooda taas caqliyan soo maahayn awalba ma qof baa gurigiisa caruurtiisa loogu hayn jiro markaas lacag lagu qaadan jiray wallaahi xasan waxyaalo badan baa waxaas leedahay waa caqliyan laakiin dabcan dowladda waxyaalo badan bay aragtay Waa gartay.
oo xataa maskaxdooda geli weyd oo joornaalada kusoo qoren waxyaalo badan baa joornaal usoo qoray oo mararka qaarkood iska noqdo wax safani ah laakiin waa wax reality ay arkeen marka dabcan waxay ku qasbeen inay shaqa inay sharciga ay bedelaan waxaan oo kaloo mark inta badan waxaan sharcigu alba wuu ahaa wax cusub ma jiraan laakiin waxay si cad bay qoraalah bay u sheegayeen wixii sharciga ay waxaan ahayn kusoo sare waa kan tan tan afraad tan afraad wuxuu noqday eh, in caruur eh, qofka caruurta haya eh, qof uu muxuu ahaa walaalo yihiin ah, waxay dhahaan siblinka inuusan hayn karin ama isku hooyo noqdaan ama isku aaba noqdaan ama isku hobo labadaba ha noqdaan ah, ama ay noqdaan muxuu ahaa caruur oo ay guardian u yihiin sharciyana ah, ama ay noqdaan caruur qofka kale uu qabo eh, eh, eh, xaaska ama duqo caruur asaga gooni u dhalay oo qaba adig wax legal ah oo go- qofkaasoo caruurtaas uu responsibility ka yahay in uusan hayn karin isku hayn karin waa gartay Eh, intaa dadka la talinaysa hadda shirkado badan baa la talisa gobolladoo dhan baa tagtaa Eh, qaladaadka ay sameeyaan family daycaradu ma kuwa u dhacaa inta badan aqoon darri oo nidaamkii iyo systemkii baysan aqoon mise waxyaalaha qaarkood eh, giriidhinimo weeye oo xoolo jacayl oo aad aad lacag si deg dega u samaysid baa loo sameeyaa bay kula wallaahi eh, waxaan horta mudday socotay Eh, horta markii hore aqoon xumo bay arrimaha qaarkood ku yimaadeen Eh, kadibna waxay noqotay wax iska dabiici ah oo ay dadkii la qabsadeen oo dee waa iska lacag iska imaanaysa every- labadii asbuucba eh, akaankaaga kugu soo dhacaysa Eh, marna haddee la qabsadeen lacagtii way adag tahay si ay ku dhaafaan ama qolooyinkii shirkadihiin way adag tahay si ay uga jaraan oo dadkiibaa ka wada tagaya marka dhibaatadaasaa taagan laakiin sida hadda badan shirkadaha qaarkood eh, gobolada badan ku yaalaan waxay taraagarayaan in hadda maadaama waxaa muddo soo socotay oo dowladdiina arrintana sii adkaysay waxaa hadda weli sii batay eh, shirkadaha la xiraayo oo sida sahalka ah lagu xiro waagii hore waxaa lagu siin jiray digniinyo badan baa lagu siin jiray laakiin hadda taas inta badan way dhammaatay Eh, every week waxaad noqonaysaa shirkado oo la xiray eh, waxyaalo sahalna lagu xiray Eh, marka dabcan waxay noqonaysaa marka in dhaqankii hore wax laga bedelo oo ay noqoto dhaqan cusub oo, oo, oo mujtamacan wax taraysa dadkiina wax taraysa oo dhibaatadan ayagana u soo gaareen waa gartay marka dowladda hadda cadaadiska la saarayo matalan joornaaladoo kale markay arrintan ka hadlayaan cadaadiska ugu weyn ma wuxuu ka imanayaa maadaama dowladda sidaa sheegtayba laba bilyan oo dollar eh, sanad gudahood iyo shirkadaha waxaan ka shaqeeyo aad u kordhay mise waxaad moodaa shirkadaha qaarkood markii la xiray xataa in lagu tuhmay in lacagaha qaarkood loo daabulaya dibadda oo looga shakiya xataa eh, ururo argagixisa iyo wax inay gaareen marka ma dhinaca argagixisada culayska ugu weyn saaran yahay ee lacagahan dibadda loo diro mise lacagtan badan oo dowladda ka baxaysa weeye walaacu Eh, walaacu waxyaalo badan baa keenaya lacagta horta baxda aad iyo aad bay zaa'id u tahay maskaxiin wax maskax galaya ma aha ama wax logicala ma aha waxaana dee bas tax bayerka tahay dad ka daba shaqeeyaa jira oo oo og lacagta meelaha ku baxda dowladda ku qarash garayso marka haddaa u fiiriso lacagaha ku baxay jaalkeerka ama ama ama bisnisyada laga furay eh, dhowr boqoloo percent buu kor u kacay saddex sano af sano family day careka intuu leekaa intuu hadda la eegyahay aad iyo aad buu u kordhay wax maskaxda keli karaan maahan wax baahi weyn u jirtana maaha Ah, saasoo tahayna ah, dowladda weli laysano bay bixinaysaa Ah, marka hadda shir baa jiray bishii hore wasiirada waxbarashada isteedyada dhan iskugu yimaadeen iyo federaalka arrintan laga hadlayay isteedyo badan waxay codsadeen in arrintan la joojiyo eh, intii xal looga helayo Eh, federaalkana ilaa hadda taas muusan ogolaan oo in fanka oo dhan lacagtaba laga jaro marka lacagta dalba- dhan may la jari maayo eh, waxay keliya adkeenayaan ama ay joojinayaan laaysanada oo hadda la dalbaday cusub in sideedaba la joojiyo processka dhan Eh, marka federaalkana muusan ogolaan taas laakiin isteedyada inta badanba sharciyo bazaa'idah bay keeneen oo adkeenaya ama waktigii dheereenaya meeshii saddex bilood ama lixda bilood ama labiyo toban gabdhood ugu qaadan jiray eh, sharciyada eh, eh, family day careka eh, in lasii dheereeyo sanad bar ama laba sano ama saddex sano iska socoto Eh, taas bay soo marka waxyaalaha kale oo ay aan ka wada hadli doono oo laga bedelay eh, sharciyada oo bisha tobankeedii taasna ay tahay in lagu adkeeyo dadka qaadanaya sharciyada cusub waa gartay dabcan joornaalada marka arrimahan lagu qorayo inkastoo baryahan dambe aan lagu qorayn guruubyo gooniya ama communitiyo gooniya laakiin dowladdu dabcan way ogtahay jaaliyadaha soomaalida oo kale ka mid tahay inay aada ugu badan yihiin family dhaykerada marka dhibaato intee lag bay jaaliyadda ku tahay in waxaanu hadday soo baxaanoo dee farta lagu fiiqo hal jaaliyad oo yaroo magaciisii oo wadankii laga dhaadhiciyanay ama lacagtii taxpayerska si xaqdaraa u qaadanayaan saameyn intee lag bay jaaliyadda ku leedahay kulata wallaahi dee jaaliyadda koleba waxay u badan tahay dadkeenu ayakunba markii hore bilaabay sida u badan inta badan familyakeerka haddana waxaa moodaa laga bartaa laga badiyey qolooyin kale inay la sii wareegayaan oo arrintiina meel xun sii gaarsiinaya naftigoodii islayn maskaxa dadka waxay gashteen in la xiraayo wax dhanba la joojinayo waxyaalahan jaalkii benfitka marka sida ugu dhaqso badan inay inooga faa'iidaystaan horta waxaan wax joogsanaya maaha wax wadankoo dhan u yaalo way percentageka dadkeena ama ama dadka wadamaden qaaradan ka nimid ka qaabilsan wax waa number aada iyo aada u yar dowladdan dhibaatada weyn haysta waxa weeye sharciyo badanna ma bedeli karto group yar daraadood marka waa inay wax taargeting ee subisa waxyaalaha ay qaladaadka subana waxaan la tashtaan shirkado waaweyn oo waxaan familikeerada baxsha oona ahayn dabcan dad wadankan u dhashan u badan yihiin kala tashtaan waxyaalaha ay wax ka bedelayan waxyaalaha ka bedelayan u badan tahay waxyaalaha qaladaadka ay dadka hadda ku socoto familierka ay keeneen waa garta tan u dambaysa dabcan shirkada gooniyahaad talooyin iyaga u gaara siisaa kala shaqaysaa siday shuruucda u fulin lahaayeen iyo compliancegii marka inta dadka ku dhegaysanayo idaacaddan oo ku maqlaya talooyinka aad siin lahayd maxay ugu yihiin oo ugu muhiimsan si ay uga fakadaan in ama shirkadda hadday leeyihiin laga xiro ama dhibaato kale aysan ula soo gudboonaan wallahi xasana waxay ku noqonaysaa wax walba waxaa fiican basiga lagu noqdo wax walbaba asalkeedii waxaan family day kereka ama jaal kereka sabab baa loo keenay intaasoo bilyan oo dollar qofna horta meel cidlaah ku xorimaayo wadankan waxaa loogu talagalay caruurta soo koraysa in wax lagu baro maadaama wadankan dhaqaalihiisii uu adduunka o dhan soo xumaanayo oo aysan jirin wax manufacturing dambe uusan jirin saan la socoto ford baa ugu dambeysay shirkadii waaweynaa bishii hadda dhowr asbuuc hore la xiray dhibaatada wadankeesana ay tahay inaysan jirin labaatanka sano soo socda shaqooyin ay qaban karaan caruurta ama dadka immigrantk backgroundkooda u yahay haddaan caruurtii hadda wax la barin tobanka dana soo socda dhibaatooyin badan baa dhacaya oo heli maayaan wax shaqo ah marka talada waxa aan lahayd wixii qoran baa qoreen laakiin in caruurtii mustaqbalkoodii la hormariyo laga hormariyo tan lacagta lacagta mar walba waa la subin karayaa ama ama waa kaa lumi kartaa ama dib baa u subin kartaa laakiin noqoto caruurtii waxbarashadoodii way waxa lacagtan dhan loo bixinayo haddii shaqadan caruurtii la hormariyo oo waxbarashada lagu dadaalo qofkiina uu shaqaysto asagiina wax ku barto owlaadiisna wax ka taro horta shaqo aad iyo aad u wanaagsan wey waxa keliya noqonaysa waxa haddii shaqooyinkan la joojiyo alternativeka muxuu noqonaya maxaa lagu bedelayaa wey maadaama aqoontiina jirin farsamadiisan jirin waxay noqonaysaa hadii in lagu noqdo lacagtii dowladda kale laga qaadan jiray marka taasna wax kheyr ku jira ma ah familigii iyo iyo iyo iyo xayaaladii iyo umadeen oo dhan marka talada waxa aan lahayd in xoogaa loo tartiibiyo caruurtii wax la baro qofkiina caruurtii haayo in asaga ku filan uu haayo intuu heen karo caruurtiina u faa'iidayo ayakana ka faa'idaystaan ayakana dhibaato isku keena maxaa dhaxa dowladda hir waxay gaaraysaa dadkii guriga loogu yimaado ayagoo ciidamo wataano eeye wataano habeenbarkii marka sharaf xumo baa dadka ugu jiraaya oo qofkiin lagu xiro wax dhowr kunoo doolara mustaqbalkiisa dhanna uu ku xumaado bay noqonaysaa goordhow way gaaraysaa marka talada waxa aan lahayd in shaqa wanaagsan way shaqadan laga faa'iidaysto wax laga barto olaadiina wax laga baro labada dhinacba wanaagsan dadka shirkada leh iyo dadka caruurta hayaba aad iyo aad cismaan yaasiin aad
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali